أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ومسح جميع الرأس فإن لم يرد نزع ما على رأسه مسح جزءا من الرأس ثم تممه على الساتر ثلاثا ثم مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وسماخيه بماء جديد قال الشيخ رحمه الله تعالى ومسح جميع الرأس ويسن وحل سنيا مسح جميع الرأس madaxa dhammaantiis masixidiisii ayaa la sunneeyaa weli sheekhu raximahu llahu tacaala waxa uu ku dhex jiraa sunnooyinkii weeseqaadka qofku markuu weese qaadanayo waxyaalaha waajibka ku ah iyo faraa'ishiisii horay ayaan u soo qaadannay halkan sheekhu wuxuu ka dhammaystiray sunnooyinkii weeseqaadka qaybo ka mida waxyaalaha sunnooyinka weeseqaadka waxaa ka mida madaxa dhammaantii in la masaxo liannahu khilaaf aba ku jiro madaahibta qaarkooda waxay leeyihiin madaxa dhammaan in la masaxaayo waa waajib sida madhabka imaam axmed ibnu xambal madhabta xanaabilada oo imaam axmed ibnu xambal madhabkiisa isagu wuxuu leeyahay waaba waajibba madaxa dhammaan in la masaxo sidaas awgeed khuruujan min hada alkhilaaf iyadoo khilaafkaa laga baxayo waxaa sunno ah qofku markuu weyse qaadanayo inuu madaxa dhammaantiis uu masaxo waa sunno waalkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun waxaa qaacido ah oo la yidhaah alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun in khilaafka laga baxo waa sunno masalada marba haddii madaahibtu ay isku khilaafeen oo madhabka qaarna uu leeyahay waa waajib qaarna ay leeyihiin waa sunno waxa wanaagsan mar walbaba sunnadaa inaadan ka tegin adigoo khilaafkaa iska ilaalinay fain lam yurid hadduusan doonaynin shaksigii weese qaadanayo nasca maa iladii kii siibidiisii hadduusan doonaynin calaa ra'sihi ra'si lmutawadi qofkii weese qaadanayay madaxiisa madaxaa dushiisa wixii saarnaa siibidiisa hadduusan doonaynin masaxa wuu masaxaa jusan qayb ayuu masaxaa qaybtaasoo min ara'si madaxa ka mida uma markuu qaybtaas masaxo tamamahu masaxa markaas wuu dhammaystiri cala saatiri kii madaxiisa asturayay dushiisii ayuu masaxii ku dhammaystiri halkan wuxuu doonay sheekhu inuu uga hadlo waa tii la soo yidhi madaxa dhammaantii in la masaxo waa sunno khuruujan min alkhilaaf si khilaafka looga baxo wuxuu kuu sheegi sheekhu marka haddii madaxii qofka cimaamad ama koofi ay wax u saaran yihiin uusanna markaa doonaynin inuu cimaamadii ku duuduubnayd madaxa ama koofiyadii madaxa u saarnayd inuu markaa iska siibo ma doonayo madaxii dhammaanna inuu masaxana wuu rabaa cimaamaddii duubkii uu soo xirtana inuu iska furfurana ma rabo sunnadiina inuu oofiyana wuu rabaa oo madaxa dhammaantii uu masaxo see ku suurtogeli masaladaas masaladaasuu sheekhu kuu sheego wuxuu ku yidhi fain lam yurid hadduusan doonaynin shaksigu nasca maa iladii kii siibidiisii calaa ra'sihi ra'si lmutawadi qofkii weese qaadanayay madaxiisa dushiisa wixii saarnaa siibidiisa hadduusan doonayn masaxa jusan qayb ayuu masaxaa qaybtaasoo min ara'si ee madaxa ka mida uma tamamahu masaxiiyuu dhammaystiraa cala saatiri wixii madaxa asturayay dushiisa ayuu masaxa ku dhammaystiraa muxuu ula jeedaa sheekhu ulajeedadiisa waxaa weeye tusaale ahaan duubkaagii weynaa hadduu kuu xihan yahay oo cimaamadaadii ah oo sunnadiina inaad oofiso aada doonayso duubkiina inaad yacni iska furto aadan doonayn qayb madaxa ka mida horta marka hore masaxa qayb madaxa ka mida horta marka hore masax ilaa taasi waa waajib qayb madaxa ka mida markaad masaxdid markaa kabacdi duubka dushiisa masax duubka korkiisii ayaad masixi ood ku dhammaystiri sunnadii oo markaa duubkani muxuu ka mid yahay yacni korkiisa aada masaxayso niyaabatan cani ilmastuur shaygan saatirka ah ood masaxayso niyaabatan cani ilmastuur wuxuu ka naa'ib yahay shaygii la asturay oo madaxii qaybtii asturnayd ah qaybtii asturnayd ayuu ka naa'ib yahay walidaalika waxaa sugnaaday nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyadoo nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi madaxiisa ay wax u saaran yihiin inuu habkan isticmaalay waa xadiiskii imaamu muslim oo saxiixiisa uu ku warinayay nebiga sala allahu calayhi wasalama qayb madaxiisa ka mida inuu masaxay markaa kabacdina madaxiisa yacni duubkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu xirnaa inuu duubkii dushiisa u masaxay sidaasaa nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam uma tamamahu cala saatir shaygii saatirka ahaa ayuu madaxa uu ku dhammaystiraa halaathan saddex goor ayuu masixi saddex gooruu masixi xaggee loo celin bimacnaa aljuz aladii min alra'si aljuزa aladii min alra'si halaathan yacni ulajeedadu ma aha halaahantan u laaban mayso yamsaxu saatir cimaamaddii oo saatirka ahay duubkii dushiisuu saddex goor masixi loolama jeedee bimacnaa halaathan saddex goor wuxuu masixi aljuz aladii min alra'si qaybtii madaxa aad ka masixi lahayd qaybtaas saddex gooraad masixi amaa cimaamadda dusheeda oo sunnadii lagu dhammaystirayay hal mar weeye hal mar weeye sida masaxa sunnada ah cimaamadda dusheeda amaa halaatan waxay u taallaa qaybta madaxa ka mida ayaad saddex masixi uma markaa kabacdi yusannu waxaa la sunneeyaa masxu ludunayn labada dhigood masixitaankoodiina waa la sunneeya daahirihimaa labada dhigood daahirkoodii wa baatinihimaa gudahoodiiba iyo gudahaba in laga masaxo waa la sunnayn bimaa-in biyana lagu masaxo biyahaasoo jadiidin cusub in lagu masaxo ayaa sunno ah wa simaakhayhi wa simaakhayhi simaakhay aludun yacni simaakhayhi simaakhayi shaksi shaksiga dhegihiisa labadiisa duleel labada duleel oo dheguhu ay leeyihiin inuu masaxana waa la sunnayn bimaa-in biyo uu ku masaxo biyahaasoo jadiidin cusub sheekhu weli sunnooyinkii wasaqaadkuu ka hadli wuxuu ku leeyahay uma masxu ludunayn waxaa la sunneeyaa labada dhegood inuu masaxo hore waxaanu usoo qaadannay dheguhu ka mid ma ahayn xuduudul weji soohdimaha wejiga oo la mayrayo waajib ma ahayn dheguhu in la dhaqo xagga waajibka marka laga hadlo leanna waxaa weeye cardiga waxaanu ku soo qaadannay ballaca wejaga waa min watadi ludun ila alwatadi اlukhraa dhegta watadkeeda laga bilaabo ilaa watadka kale watadka waxaa la yidhaha waa meeshan yaroo yacni taagan oo tiirka dhegta camal ah tiirka yar ah waxaad u moodeyso oo dhegta salkeeda ah kaasaa watad la yidhaha marka watadkan laga bilaabo ilaa watadkaa kale waajibku intaasuu ku sinaya amaa dhegta masaxeeda waa sunno waajib ma aha dhegaha marka in la masaxo daahirkoodan kore in la masaxo iyo baadinkooda iyo gudaheedaba la masaxo bimaa-in biyana lagu masaxo biyahaasoo jadiidin ee cusub biyo cusub waa inaad ku masaxdo oo maxaa la diidan yahay hayri maai ra'si hayri maai ra'si biyihii madaxa lama rabo biyo cusub biyihii madaxa aad ku masaxday oo kaa qoyanaa oo farahaaga ka qoyanaa kuwaa lama rabo kuwa cusub waa inaad dhegaha ku masaxdid si sunnadii yacni aad u heshid wa simaakhayhi wa masxu simaakhayhi shaksiga labadiisa dhigood dulaylkooda simaakhay udunayhi mudaafa meesha ka xadfan wa simaakhayhi simaakhay udunayhi shaksiga labadiisa dhigood labadaa dhigood duleylkoodana in la masaxo waa sunno bimaa-in biyana lagu masaxo biyahaasoo jadiidin ee cusub dheg walibaahay waxay leedahay hal duleel dhegtan kalena hal duleel meeshaa marka duleesho iyagana biyo cusub in lagu masaxo waa sunno wa takhliilu asaabici اlyadayni labada gacmood farahooda farahaas isgelintoodana waa la sunneeyaa bitashbiiki isdhexgelin laysku dhexgeliyo ayaa la sunnayn waxaa kaloo sunnaha qofku yacni labada gacmood markuu dhaqayo faraha in laysgeliyo oo sidan markuu yacni faraha dhexdooda in sidaa laysu geliyo tashbiik tashbiiga sidaas waa wa shabaka bayna asaabicay tashbiiga waa sidaa si dhexdoodii bar qallalan uusan qofku uga tegin oo u hubsado waa sunno saa dhexdoodii inuu isu geliyo oo u dhaqo sunno wa takhliilu asaabici rijlayni labada lugood farahoodii faraha biyaha dhexgelintoodiina waa sunno labada lugood farahoodii dhexdooda biyihii in lagu hubsado la dhexgeliyo muxuu u dhexgelin marka bikhinsari ilyadi gacanta faryaraydeed gacantaasoo alyusraa ee bidix tusaale ahaan lugtii faraheeda markaaad biyaha dhex gelinaysid habka farahaas dhexdooda aada biyaha u dhex gelinaysid waxaa weeye yacnii gacantaada bidixda ah faryaraydeeda ayaad lugihii farahooda dhex gelinay lugihii farahooda si biyuhu ilaa iyadaa faraha ugu yar oo wax dhex dhex gelin kara oo meelna aan ka tegaynin oo meelna aan cafinaynin waa faryaraydaas faryarayda oo gacanta bidixda ah ayaad lugihii farahoodii hoos aad ka soo gelin si biyaha aada ugu hubsato yacnii lugaha farahooda si aada ugu hubsato inay biyihii dhex galeen min asfali khinsari alyumna min asfali khinsari rijli lugta faryaraydeeda lugtaasoo alyumnaa ee midigta ah lugtaa faryaraydeeda oo midigta ah hoosteedana laga geliyo yacnii lugta midigta ah faryaraydeeda faryarayda hoosteeda ayaad ka soo bilaabi labada lugood dhaqidooda labada lugood markaad dhaqayso lugta midigta faryaraydeeda iyo waxaad isdhexgelinaya bilowga iyo faryarayda gacanta bidixda ah saasaad isugu dhaqi saasaad usoo wadi marka ilaa khinsari اlyusraa ilaa khinsari rijli ilaa lugta faryaraydeeda laga gaaro lugtaasoo alyusraa ee bidixda ah ilaa lugta bidixda faryaraydeeda laga gaaro saasaad biyihii hoos uga soo gelin gacanta bidixda ah faryaraydeeda ilaa lugta bidixda faryaraydeeda laga gaaro ayaad ku hubsan biyihii watataabucu wayusanu waxaa kaloo la sunneeyaa atataabucu israac raacsin bayna afcaali wuduu'ihi weeseqaadkiisa afcaashiisa waa inuu israac raacsiiyo oo wakhti dheer iyo fataraad waa inaysan u dhaxaynin markuu qofku weese qaadanayo wejigii markaad dhaqday intuusan wejigu qallalin hore haddana gacmihii ka dhaq gacmuhu intaysan qallalin madaxii haddana hore ka masax xibinta inay qallasho oo markii wejigu uu qallalo kabacdi gacmihii aada mayrto waa khilaafu sunna sunnadii nabiga sala allahu calayhi wasalam khilaafkeedii wey watayaamunu midigaysi ayaa la sunneeyaa yacni mar walbaba dhinaca midigta in laga bilaabo waa sunna markaad labada gacmood midda aad ku bilaabayso midigtaa sunna ah labada lugoodoo kale lugta midigta ah ayaa sunna inaad ku bilowdid liannu xadiiskii umuna caaisha wuxuu ahaa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yuxibu tayaamuna fii sha'nihi kullih nabiga sala allahu calayhi wasalam arrinkiisoo dhan wuxuu ku jeclaa midigta inuu ka bilaabo wixiiba wanaag ah wixii wanaagoo min baabi takriim ah oo karaamaynba ah midigtuu jeclaa nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu ka bilaabo watayaamunu ayaa la sunnay midigaysiga ayaa la sunnay waidaalatu guratihi wayusanu waxaa la sunnay idaalatu guratihi idaalatu gasli guratihi shaksiga wejigiisa wejigaa dhaqidiisa dhaqidaa dheeraynteedana waa la sunnay oo intii waajibkaa wax lagu daro wejiga waxaanu soo xadaynay inta waajibka ah intaa waajibkaa in laga dheereeyo dhaqitaanka wejiga sunno wey oo tusaale ahaan haddii lagu yidhi waa min alwatid ila alwatid alaakhar haddii lagu yidhi waa inaad ku darto ilaa dhegihii ilaa dhegihii inaad gaarhsiiso wey dhaqidii ilaa halkaa aad isla soo qabatid wa taxjiilihi wa idaalatu taxjiilihi shaksiga xibin dhaqidiisii xibin dhaqiddaa dheeraynteedana waa la sunneeya xibnaha kale wejiga kaliya ma aha xibnaha kale markuu dhaqayana intii waajibkaa waa inuu wax ku daro tusaale ahaan lugihii waxaanu nidhi waajibku wuxuu yahay ilaa anqawyada anqawyadaa waa inuu kor uga soo qaado ilaa shanshada dhexdeeda waa inuu keeno ilaa shanshadii waa inuu soo mayro uu soo dhaqo gacmihii waxaanu nidhi ilaa xusulladaa waajib ah ilaa xusulladii ayaa waajib ah waa inuu dheereeyo dhaqidii dhaqidii ilaa inuu dheereeyo intaas waa inuu kasii dheereeyo leannahu xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen wuxuu ahaa antum alguru almuxajaluuna yowma alqiyaama faman istadaaca an yudiila guratahu falyafcal nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi antum alguru almuxajaluuna yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waxaa tihiin kuwo wejiyadiinna iyo xibnihii weesaqaadku ay nuurayaan qof walba intuu weesada dheereeyey ayaa nuurkiisuna la ekaana nuurkiisu intaasuu la ekaana faman istadaaca an yudiila quratahu falyafcal nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii awood u leh inuu dheereeyo weysaqaadka meeshii waajibka loogu talagalay inuu wax ku daro qofkii awood u leh oo dheerayn kara ha sameeyuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam wa tarku listicaana kaalmaysiga kaalmo dalabka ka tegiddiisii ayaa la sunneeyaa bisabi ku shubiddii in kaalmo dalabka looga tago ayaa la sunneeyaa weysada iigu shuba inaadan dhihin ayaa sunno ah leannu meeshani waa cibaada waa min baabi atadaruci waatadalluli waalkhuduuci lilaahi tacaala waa meel loogu talagalay ilaah in laysku dulleeyo weyse qaadka ku shubidduna taas way ka soo horjeedaa adigoo caafimaad qaba haddaad tidhaahid oo lugtii a taagatiyo tidhaah weysada ha laygu shubo oo gacantii a taagatiyo tidhaah ha laygu shubo taasi waxay ka soo horjeedaa isdullayntii iyo istawaaducintii ilaahay laysu dullaynayo weysaqaadku waa cubuudiya waa sifo tilmaamaysa addoonnimo sidaas awgeed marka isdullayntii oo ilaahay laysku dullaynayay iyo tadarucii ilaahay loo tadarucayay ayuu ka soo horjeedaa hala iigu shubo haddaad tidhaahay ilaa licudrin liajli cudrin cudurdaar dartiis maahane haddii cudurdaar jiro waa gooni oo qofku uu xanuunsanayo qofku hadduu xanuunsanayo ama qofkiiba uusan biyihii soo qaadan karin oo jiisba uu yahay oo biyihii uusan soo qaad qaadan karin waa gooni qofka hadduu cudurdaar liannahaa tarafuh waa raaxaysi qofka hadduu yidhaha isticaanada hala igu shushubo laa yaliiqu bixaali lmutacabid qofka cibaadaysanaya xaaladiisana uma habboona qof cibaadaysanaya xaaladiisa uma habboona inuu yidhaaho hala igu shushubo wanafdi wa tarku nafdi iska jafidda ka tegiddeediina waa la sunneeya biyihii inaadan yacni iska jafin ayaa la rabaa liannahu biyuhu waa ahar min aahaari alcibaada waa raad ka dhashay cibaado marka intay biyahaas weysaqaadku kaa qoyan yihiin biyaha intay kaa qoyan yihiin yacni naxariistii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaaba kugu soconaysa idan marka biyihii inaad iska qallajiso ood iska jafto waxay la mid tahay ka tabari min alcibaada adigoo cibaadadii yacni iska fogeynayo ama ka beri noqonayo cibaadadii ayay la mid tahay wanafdi wa tarku nafdi iska jafiddii ka tegiddeedii ayaa la sunnayn inaadan biyaha iska jafin liannahu ka tabari min alcibaada waxay la mid tahay adoo cibaadadii ka beri noqday oo cibaadadii iska jafaya ayay la mid tahay watanshiifi wa tarku tanshiifi qallajinta ka tegiddeedii ayaa la sunneeyaa bithawbin maro iyo wix la mida in laysku qallajiyo laga tago ayaa la sunnay waxaa kaloo la sunnay weysada inaadan iska qallajin waa nuur waa khayr waa cibaado waa cubuudiya waa tadaruc inaadan marka shukumaan iyo maro iyo wixii la mida inaadan isku qallajin ayaa sunno ah walidaalika nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa ka sugnaaday utiya bimindiilin bacda guslihi min aljanaabati faradda nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loo keenay mindiil yacni shukumaana loo keenay bacda guslihi min aljanaaba markuu janaabada uu ka qubaystay ka bacdi nabigu sala allahu calayhi wasalam ayaa shukumaan loo keenay faraddahu shukumaankii waa iska celiyey ma doonayu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam leanna gusliguna waa weysaqaadkii oo kale waa cibaado cibaadada marka waxaa la doonayba inay kugu baaqi noqoto mooye in layska qallajiyo oo laga beri noqdo oo laga wanaagsan yahay wa taxriiku lkhaatami wa yusana waxaa kaloo la sunnay taxriiku lkhaatami faraatiga dhaqdhaqaajintiisii hadduu faraati gacanta kuugu jiro faraati haddii gacanta uu kuugu jiro faraatiga dhaqdhaqaajintiisii waa la sunnay haddii faraha far ka mida faraati uu kaaga jiro in faraatigaa la nuuxnuuxiyo oo la dhaqdhaqaajiyo sunno wey liannahu ablaqu fii iisaali ilmaa'i ilaa maa taxtahu liannahu kaasi wuxuu ku xeel dheeraasho badan yahay biyihii in la gaarhsiiyo faraatiga waxa ka hooseeya lianna waxaa dhici karta faraatiga haddaadan dhaqdhaqaajin waxaa dhici karta meeshiiba inay qallalan tahay faraatigu uu ku dheganaa marka xoogaa nuuxnuuxi si loo hubsado biyihii in faraatiga hoostiisa ay gaareen walbadaa'atu ku bilaabid ayaa la sunneeyaa biacla alwajhi wejiga meesha ugu sarraysa inaad ka soo bilowdo wejigu wuxuu leeyahay asfal iyo acla aclaha ka soo bilow meeshaa kore ka soo bilow yacni waxaa taas lagu raaci waa lilitibaac nabigaa lagu raacay sala allahu calayhi wasalam oo nabigaa sala allahu calayhi wasalam markuu weyse qaadanayo koruu ka bilaabi jiray wejiga korkiisa uu nabigu salى اllahu عalيyه wasalam waysada ka bilaabi jiray wa fi lyaddi walbadaatu bilaabid ayaa la sunnay filyaddi gacantii iyo warijli iyo lugtii bil asaabici faraha in laga bilaabo labada gacmood markaad dhaqaysidna xaggee sunno ah sida fiican xaggee ka bilaabi farahaad ka bilaabi gacanta markaad dhaqaysid farahaad ka bilaabi saasaad biyaha usii wadi marka saasaad biyaha usii wadi dhaqwadi lugaha markaad dhaqaysana iyadana waxaad ka bilaabi bil asaabic faraha lug kasta faraheeda ayaad ka bilaabi sida sunnadaa sidaas fa in saba calayhi shaksiga hayruhu shaksiga hayrkii hadduu ugu shubayo biyihii biyihii wasaqaadkii haddii qof kale uu kuugu shubayo bada'a wuu bilaabaa shaksigu bilmirfaqi wuxuu bilaabaa xusulkii iyo walkacbi iyo anqowga ayuu bilaabaa wuxuu ku leeyahay sheekhu haddii laakiin biyihii lagugu shubayo waatii aan soo marnay masaladaana waa laga fiicnaa ilaa licudrin maahane cudurdaar hadduusan jirin masaladaa khilaaful owlay ahayd waanu soo marnay khilaafu owladiiuu sameeyey halaygu shubuu yidhi haddii marka loogu shubayo sheekh wuxuu ku yidhi wuxuu ka bilaabay mirfiquu ka bilaabay xusulka haddii qof kale kuugu shubayo lugahana waxaad ka bilaabayuu ku yidhi anqowga ayaad ka bilaabay haddii qof kale kuugu shubayo laakiin ibnu xajar masaladan isaga wuu diidan yahay oo wuxuu ku leeyahay haadaa maa fi rawda waa rawdada imaamu nawowi sidanaa ku sugnay laakina almuctamada laakiin sida raajixa ah oo la cuskanayo maa fi lmajmuuci wa gayrihi kitaabka majmuuc la yidhaaho imaamu nawowi uu iska leeyahay iyo hayrkii wixii ku sugnaawo min ana alowlaa sida habboon albadaa'atu in lagu bilaabo bilasaabici faraha mutlaqan iyadoon la kala qaadin ama adigu biyihii ku shubo ama qof kale ha kuugu shubo sida raajixa faraha laga bilaabay mar walbaba faraha gacmaha iyo faraha lugaha saas wey sida raajixa wa dalku lcudwi wayusanna waxaa kaloo la sunay dalku lcudwi xibinta marmarinteedii biyaha in la marmariyo isaga shub kaliya ma ahan biyaha in la marmariyo xibinta ayaa la sunnay waxaa kaloo sunno ah biyihii haddaad isaga shubto uun tusaale ahaan gacantii biyihii waysaqaadkii haddaad isaga shubto oo meel qallalan aysan jirin weysadii horta way kuu ansaxday oo waxba aadan marmarin laakiin maxaad ka tagtay sunnadii sida sunnadaa inaad marmariso wey biyihii inaad marmariso sunno wey wamasxu almaaqayni wamasxu almaaqayni labada fiishgal fiishgal labada fiishgal masixitaankoodii wey labada meeloodoo indhaha fiishkooda uu galo indhaha fiishkooda meeshuu galo labada meel meeshaa dilaacsan wey indhaha ka dilaacsan oo wasakda iyo fiishka iyo ay galaan meelaha in maaragta ictino si gaara in loo masaxo waa sunno leanna waxaa dhici kara waxyaalo wasakha inay kaaga jiraan waxyaalo wasakha meelaha jeexaas dambe iyo meelaha inay wasakha ay kaaga jirtaa dhici karta meelaha marka in la masaxo iyadana sunno wey wamasxu lmaaqayni labada fiishgal labada meeloodoo fiishka iyo wasakdu ay gelayaan waa indhaha jeexoodii masaxoodana waa la sunnay waistiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeediina waa la sunnay fii jamiici wuduu'i weysaqaadkiisa oo dhan ilaa weysaqaadku waa cibaado cibaado kastana waxaa wanaagsan in qiblada loola jeesto maadaama weysaqaadku cibaado yahay intii suurtagala waxaa fiican qofku inuu qiblada uu la qaabilowo liannahaa ashrafu ljihaad maxaa yale jihooyin yacni loo jeesto waxaa ugu fadli badan ugu sharaf badan qiblada wa wadcu linaa'i weelka dhigiddiisii ayaa la sunneeyaa can yamiinihi dhinaca midigtiisa inuu weelka iska dhigo in kaana weelku hadduu yahay waasican weel waasac ahoo ballaaran bixaydu yakhtarifu minhu waa weel ballaaran oo biyihii uu ka darsanayo weel uu qaadqaadayo ma ah sidii karliyo kale maahane waa ikhtiraaf weel uu samaynayo biyihii uu saan uga darsanayo wejiga uu sidaan ku masaxayo haddana ka darsanayo gacantan saa u mas hadii wixiiba darsi yihiin weel aan la qaadqaadayno biyaha laga darsanaya hadduu yahay dhinaca midigtaa la dhigi sida sunnada ah midigta in layska dhigo in kaana hadduu yahay waasican weelku hadduu waasac yahay fa in kaana yasubu bihi sharaxa wuxuu ku yidhi hadduu laakiin weelkii weel wax laga shushubayo iyo ku shubanayo wadacahu can yasaarihi markaas bidixdaa sunnaa inaad iska mariso kirli iyo wixii la mid a hadduu yahay oo caag iyo uu yahay dhinaca bidixda ayaad iska marin haddaad weelkii biyaha isaga ka soo shubaysid laakiin weel aada darsanayso hadduu yahay dhinaca midigtaa sunna ah midigta wa anlaa yanqusa maauhu wa anlaa yanqusa inuusan nusqaamin ayaa la sunneeyaa maauhu maau lwuduu weesaqaadka biyihiisii can muddin hal koombo ugu yaraan wey hal koombo waa inaysan ka yaraan biyahaad ku weyse qaadanayso lilitibaac nabigaa lagu raacay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam biyuhu ku weyse qaadan jiray mud kama yarayn mud kama yarayn nabiga sala allahu calayh wasalam biyuhu ku weyse qaatay wa anlaa yatakalama inuusan hadlin ayaa la sunneeyaa fii jamiici wuduu'ihi weeseqaadkiisa dhammaan inuusan ku dhex hadlin ilaa limaslaxa maslaxa inay jirto maahane inuusan hadlin maslaxada maxaa ka mid a ka amrin bimacruuf ow nahyin can munkar waa qof aada khayr u sheegayso qof xumaato aada aragtay oo isagoo samaynayo oo xumaatadii aada ka reebayso wa tacliimi jaahil qof jaahiloo aada waxbaraysid waqad yajibu waxaa dhici karta hadalku inuu waajib noqdo oo weysadii in lagu hadlo inay waajib noqoto ka an ra'aa naxwa acmaa yaqacu fii bi'rin wuxuu arkay qof indhoolo ah oo ceel kusii dhacay isagiina weesaa u socotay dee ma dhahayo waxaa sunnaa weysada inaan lagu hadlinoo indheelaha u sheegi maayo ceelka uu ku dhacayo oo inaanan hadlinaa sunna m markaasoo kale waajib markaasoo kale inuu hadlo waajib uu yihah war iska ilaali joogso ka istaag ceelka ka joogso inuu yihah waajib uu markaasoo kale walaa yaldima inuusan ku dharbaaxin ayaa la sunneeyaa wejhahu wejigiisa bilmaa-i biyaha inuusan ku dharbaaxin biyaha si deganaashaha wejiga saa u saaro ugu mayr laakiin dhash inaad ku siiso ku dhufato waa khilaafu sunna wey khilaafu sunna wey biyihii wejiga in lagu dharbaaxo wa anlaa yaldima inuusan ku dharbaaxin ayaa la sunneeyaa wejha wejigiisii bilmaa-i biyaha inuusan wejiga ku dhufan oo usan ku dharbaaxin oo si deganaasho ah uu biyaha wejiga uu u mariyo walaa yamsaxa inuusan masaxin ayaa la sunneeyaa alraqabata qoorta inuusan masaxin waxaa kaloo sunno ah qoortii markuu weyse qaadanayo inuusan qoortii yacni sidaa uusan u masixin isagoo ula jeeda min tatimati lwuduu waxay ka mid tahay weyseqaadkii dhammaystirkiisii ama sunnooyinkiisii asagoo aaminsan isagoo aaminsan waa sunna qoorta in la masaxo ma masaxayo bal qaala الnawawiyu inahu bidca bal imaamu nawowi wuxuu yidhi waaba bidco qoorta in la masaxo marka la weyse qaadanayo sunno ma ahana waaba bidcuu yihi imaamu nawowi raximah اllahu tacaala wa an yaquula waa inuu yidhaaho ayaa la sunnay bacdahu bacda اlwuduu weyseqaadka ka bacdi markuu weyseqaadkii u dhammaado ka bacdi waa inuu ducadan akhristo أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشهد وحنقرا أن لا إله إله كلئن سنجر إلا الله إله معنا وحده منفردا كلئيس حاله يا إلهي لا شريك وحشرك الله له إلهي ومسلمان وأشهد وحنقرا قري أن محمد النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عبده إلهي أضم كيسي إنو يهي ورسوله إلهي رسول كيسي إنو يهي صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم إلهي يوم اجعلني إغيال من التوابين كوة توبة كيني دبدا إله يقدر واجعلني إله إغيال من المتضهرين إله كوة إصدهرة وأجع شهي إله يقمد سبحانك أسبح سبحانك ilaahu nasahnaantaadii ayaan ku nasahaa xumaatoo dhan iyo nusqaanoo dhan aad ka fog tahay allaahuma ilaahayow wa ana anugu bixamdika wabixamdika wa ana anugu multabisun waxaan ku dheehanahay mar walbaba bixamdika mahad celintaada mar walbaba waxaan ku dheehanahay inaan kuu mahad celiyo ashhadu waxaan qiri an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin ilaa anta adiga maahan astakfiruka ilaahu waan kaa dembi dhaaf dalbaa wa atuubu ilayka ilaah waa kuu toobad keenaa ducadaas nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam markuu weyseqaadka dhammeeyo ayaa la sunneeyaa ducadaas inuu akhristo waxaa soo arooray nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi inuu yidhi man qaala qofkii yidhaaha ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah ilaa aakhiri ducaa futixat lahu abwaabu aljanna athamaaniya albaabada jannada oo sideedda ah ayaa loo furaa yadkhulu min ayihaa shaa'a albaabada jannada ee sideedda ah miduu doono ayuu ka galaa qofkii ducadaas laasima bacda alwuduu mar walbuu weyse qaataba qofkii ducada laasima nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi albaabada jannada sideedda ah ayaa loo furaa miduu doono ayuuna ka galaa nasal allaha tacaala an yajcalaa min ahli اljanna ilahi ha nagu daro subxaanahu wa tacaala walaa ba'sa baas ma lahan biducaa'i ducaysi baas ma lahan cinda alacdaa cinda gasli اlacdaa xibnaha dhaqidooda agtooda xibin walba markuu dhaqayo duco khaasa inuu ducaysto dhib ma leh laakiin haddana ducadaasi duco soo aroortay oo nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam ma ahan laakiin hadduu iska ducaysto markuu wejiga dhaqayo oo wejiga markuu dhaqayo uu yidhaaho allaahuma bayid wejhi ilaah wejigayga caddee yowma tabyadu wujuuh maalinta wejiyaalka qaar ay caddaanayaan wa taswadu wujuuh wejiyaalka qaarna ay madoobaanayaan markuu calacalaha dhaqanayo uu yidhaah allaahuma axfad yadaya min macaasiika kulliha ilaahu labadeyda gacmood macaasida ka xifdi markuu luqluqanayo uu yidhaah allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrik ilaahu xuskaaga iyo mahadcelintaada ilaahu igu kaalmee markuu sandaarsanayo uu yidhaah allaahuma arixnii raa'ixata aljanna ilaahu carafta jannada ilaahu ii carfi markuu wejiga dhaqayana uu yidhaah allaahuma bayid wejhii yowma tabyadu wujuuh wa taswadu wujuuh markuu gacanta midigta dhaqayo uu yidhaah allaahuma acdinii kitaabii biyamiini ilaahu kitaabkayga midigta iga sii waxaasibnii xisaaban yasiira xisaab fudud ilaahu xisaab markuu gacanta bidixda dhaqayo uu yidhaah allaahuma laa tucdinii kitaabii bishimaali ilaahu kitaabkayga bidixda ha iga siin walaa min waraa'i dahri dhabarkayga gadaashiisana ilaahu kitaabka ha iga siinin markuu madaxa masaxayana uu yidhaah allaahuma xarim shacarii wa basharii cala naar ilaahu korkayga iyo tintaydaba ilaahu naarta ka xarim labada dhegood markuu masaxayana uu yidhaah allaahuma ajcalnii min aladiina yastamicuuna alqowl ilaahu kuwa hadalka dhegaysta iga yeel fayatabicuuna axsana hadalka midka ugu wanaaga badana raaca labada lugood markuu dhaqayana uu yidhaah allaahuma habit qadamaya cala asiraad ilaahu labadeeda lugood siraadka ku sug yowma tazillu fiihi alaqdaam maalinta lugaha qaarkood ay simbirrixanayaan oo siraadka ay ku kufayaan ilaahu maalintaa lugahayga siraad ku sug ducooyinka xibin walba duco khaasa inuu ku ducaysto laa ba'sa dhib ma leh dhib ma lahan yacni wuxuu ula jeedaa sheekhu dhib ma lahan innahu mubaax waa wax mubaaxoo iska bannaan laa sunna laakiin sunno ka sugnaatay nebiga sala allahu calayhi wasalam ma ahan oo ducooyinkan xibin walbee khaas ah nabigu duca uma jidayn sala allahu calayhi wasalam mana ku ducaysan laakiin haddaad ku ducaysatana dhib ma lahan wa in warada fii duruqin daciifa duruq fara badan oo daciifa ayaa ducadaasi ku soo aroortay laakinahaa kullahaa saaqida laakiin duruqda ay ku soo aroortay kulligood waa duruq saaqida ah oo dhacday oo aan xoog lahayn id laa takhluu can kadaab aw mutahamin bilkadib dariiq walboo xadiiskaas ku soo arooray kama marna qof beenaala ah ama qof been lagu tuhmaystay wa shardu alcamali bilxadiisi daciif xadiiska daciifka marka lagu camal falayana waxaa shardiga fii fadaa'il alacmaal acmaasha fadaa'ilkooda loogu camal falayo an laa yashtadda dacfuhu waa inuusan dacfigiisu aad u darnaan ama haddii dacfigiisu aad u daran yahay ma lagu camal falayo kamaa saraxa bihi subkiyu sida imaamu subki uu caddeeyey wa min huma sidaa darteed qaala nawowiyu imaamu nawowi wuxuu yidhi laa asla liducaa'i alacdaa ducahan xibnaha xibin walbaoo gaara loo samaynayo asalba ma lahan uu yihi imaamu nawowi raximah allahu tacaala marka saasu maadaama aysan asal lahayn uu sheekhu wuxuu ku yidhi walaa ba'sa biاdducaa dhib male haddaad iska ducaysatana cinda alacdaa faslun haadaa kani faasilu mid wax kala saaro fii makruuhaati اlwuduu wuxuu u fasal yahay weesaqaadka waxyaalaha lagu nacay ee karaahiyada ah hore sheekhu wuxuu inoogu soo sheegay waajibaat اlwuduu wa faraa'iduhu wuxuu kaluu sheekhu soo sheegay sunan اlwuduu weesaqaadka sunooyinkiisii haddana sheekhu halkan wuxuu uga hadli waxyaalaha makruuhaadka ah oo karaahiyada ah oo sharcigu uusan ku ogolayn weesadii in lagu dhex sameeyo yukrahu waxaa la nacaa al-israafu xadgudub fi sabbi shubidda in lagu xadgudbo fiihi fi lwuduu weesaqaadkii dhexdiisii shubidda in lagu xadgudbo waa la nacaa karaahiyo wey weliba sharax wuxuu ku leeyahay walow calaa shaddi xeebtaba aad taagnaatay webiga xeebtiisii ama badda xeebteedii waa biyo iska badan wey haddana israafka sharciga ma ogolo inaad xadgudubtid oo tusaale ahaan wejigii saddex goor in la dhaqo ayaa la sunneeyey inaad afar dhaqdo ama shan dhaqdo ama biyihii kuugu filnaydba gacantii inaad ku shubto biyaha wax ziyaado ah ayaad ku shubtay karaahiya wey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walaa tusrifuu innahu laa yuxibu almusrifiin ha xadgudbinina ilaahay ma jecla kuwa xadgudba wa ana almusrifiina hum asxaabu nnaar dadka musrifiinta ay xadgudbaan waa asxaabu nnaar buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala yukrahu waxaa la nacaa alsraafu xadgudub fi sabi shubidii in lagu xadgudbo fiihi fi lwuduu weysaqaadkii dhexdiisii in shubidda loogu xadgudbo karaahiya wey wa tarku takhliili lixyati garhka gelgelintiisii ka tegiddiisana waa la nacaa garhka biyaha in la gelgeliyo in laga tago karaahiya wey garhkaasoo alkathati ee badnaa garhku hadduu badan yahay oo weyn yahay waxaan hore usoo marnay biyaha gudihiisa in la gelgeliyo tinta dhexdeeda la gelgeliyo waa sunnaanu soo qaadan sunnada in laga tago karaahiyo wey وتkليiل اللحyةi وتkخليiل اللحyةi garhka gelgelintiisii ayaa la nacaa garhkaasoo alkaثati ee badnaa لilمحrimi بالنisbaةi لilمحrim qofkii xajka ama cumrada soo xirtay haddii loo nisbeeyo ayaa maسأaladaas la nacaa oo sheekhu wuxuu ku leeyahay qofku hadduu xaj ama cumro uu u xihan yahay gar weynna uu leeyahay biyihii inuu garhka dhexdiisa iyo timaha dhexdiisa u gelgeliyo waa karaahiya lianna waxaa laga baqi lianlaa yatasaaqada minhaa shacru si timuhu aysan usoo go-in ilaa waxaanu kutubtii hore kusoo qaadanay muxaramaat ulixraam waxaa ka mid a hal tin inaad iska goyso xaaraan wey marba haddaad muxrim tahay oo xaj aad soo xiratay ama cumradii aad soo xiratay laakiin ibnu xajar ulhaytami raximahu llahu tacaala wuxuu ku leeyahay wa haadaa daciifun kan waa daciif karaahiye ma aha waalmuctamadu sida raajixa ah annahu yusanu takhliiluhaa garhka weyn in biyaha la gelgeliyo waa sunno xataa lilmuxrim xataa qofkii xajka iyo cumrada soo xirtay sunnada ma ka tegayo laakiin birifqin laakiin si tartiib ah si timuhu aysan uga goyn si tartiibuhu biyaha u gelgelin marka sida raajixa waxaa weeye takhliilkii waa sunno sawaaءun kaana muxriman aw gayra muxrim ama qofku muxrim ha noqdo ama hayru muxrim ha noqdo والزiyaadaةu wayukrahu waxaa kaloo nacaa wayukrahu waxaa kaloo la nacaa الزiyaadaةu ziyaadadii calى الثaلaaثi saddex goor in laga ziyaadiyo karaahiyow xibin walba sida sunnadaa waa saddex goor in la mayro wejigii saddex goor gacmihii saddex goor masixii saddex goor in xibintii marka saddex aad ka badisid oo afar ama shan aada mayrto waa karaahiyo لأnnahu nabiga salى الlahu عalayhi wasalam waxaa sugnaaday tawada'a alaaan alaaan saddex saddex inuu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu weyse qaatay uma qaala markaasuu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haakada alwuduu weyse qaadku waa sidaas faman zaada calaa haada aw naqasa qofkii intan ka ziyaadiya ama ka nusqaamiya faqad asaa'a wa dalama xumaatuu sameeyey waana dulmiyey oo daalim ayuu ku tilmaamay nabigu sala allahu calayhi wasalam ay akhda'a dariiqa sunnati fi lamrayn waxaa loola jeedaa dariiqii sunnada ayuu labada arrimoodba uu markaa qofku uu gefay marka waxaa weeye wasaqaadkii in saddex laga nusqaamiyana karaahiyow in saddex laga siyaadiyana karaahiyow walisticaanatu kaalmaysigii ayaa la nacaa biman shaksi la kaalmaysto shaksigaas oo yaksilu dhaqayo acdaa'ahu acdaa'a almutawadi qofkii wase qaadanaya xubnihiisii qof u mayrayo u dhaqayo inuu kaalmaysto karaahiyow ilaa licudrin liajli cudrin cudurdaar dartiis ma ahan waxaa kaloo sheekhu ku leeyahay karaahiye ah qof inaad tidhaahdo xubnaha iyo dhaqdhaq xubnihii weysaqaadkii ayaa tidhi qofkii iyo dhaq karaahiyow ilaa cudurdaar inuu jiro maahan cudurdaarka waxaa ka mida qofkii waa mariid waa xanuunsan yahay oo isagii yacni xibintii ma dhaqan karo xibintii hadduusan dhaqan karin qof kale markaa wuu dhihi karaa io kaalmo faslun haadaakani faasilu mid wax kala saara wey fii shuruudi اlwudu wuxuu u fasal yahay weysaqaadka iyo shuruuddiisii halkan sheekhu wuxuu ka gudageli shuruudda weysaqaadka shuruudu اlwuduu'i wاlgusli shuruudda weysaqaadka iyo qubaysku alislaamu islaamnimo wey waاtamyiizu wax kala soocid wey labadan shardi ma haraan jamiicu اlcibaadaat labadan shardi waa sharطaani mulaasimaani lijamiici اlcibaadaat salaadii shardi u yahay qofku salaada kama ansaxayso ilaa inuu islaam yahay ama uu caqli leeyahay xajkii waa sidaas oo kale xajkii isagana sidaas oo kale weesaqaadkii sidaas oo kale shuruud اlwuduu'i weesaqaadka shuruuddiisii iyo walgusli qubayska shuruuddiisii alislaamu islaamnimo islaamnimo la yidhi maxaa baxay iyo qubayskii waajibka ahaa iyo weesaqaadkii labaduba kama ansaxayaan ilaa qof muslima maahan hadduu qofku gaal yahay weyse iyo qubays midna kama ansaxayo watamyiizu tamyiizkii wax kala soociddiina waa shardi qofku inuu caqli leeyahay waa shardi inuu qaangaar yahay shardi ma aha qaangaar loolama jeedee waa inuu caqli leeyahay ugu yaraan qof wax fahmi kara siduu wax u cuni lahaa siduu u estajoon lahaa waa inuu yaqaano oo saqiirkii waa ka ansixi gaaray xadda tamyiiz saqiirku hadduu xadda tamyiiz gaaro weysada way ka ansixi wanaqaa'u ka daahirsanaan ayaa shardi ah can ilxaydi waannifaas xayd iyo nifaas daahir laga yahay waxaa kaloo shardiga haweenaydii inaysan xayd markaa aysan qabin ay weyse qaadanayso waa shardi dhiig umuleedkii nifaas inaysan qabinna waa shardi haweeney xayd qabta ama dhiig umuleedkii qabta kama ansaxayo weyseqaadkiina ma ansaxayo qubayskiina kama ansaxayo waajibka ahaa wa camaa shay in laga daahir yahana waa shardi shaygaasoo yamnacu diiday wusuula almaa'i biyaha gaariddooda diidayo ilalbasharati korka inay biyuhu gaaraan shay diidaya waa in laga daahir yahay ama haddii korkii uu kaaga dhegan yahay wax diidaya biyihii inay maqaarka ay gaaraan oo si toos ay u gaaraan weysadaadii ma ansaxayso oo tusaale ahaan oo kale yacni sharato meesha kaaga dhegan xubnihii wasaqaadka ahaa xanjo oo kale laami kaaga dhegan wasakh meesha kaaga dhegan oo kale waxaasoo dhan ma ansaxayo wasaqaadka inaad iska fujiso wacamaa shay waa in laga daahiryahay yamnacu diiday usuulalmaay biyaha gaaridoodii ilalbasharati korka ay gaaraan diiday waalcilmu ogaalna waa shardi bifardiyati fardiyati alwuduu weesaqaadka waajibnimadiisa waa inuu qofku og yahay fi ljumlati guud ahaan si guud faahfaahinta inuu ogaado shardi ma aha faahfaahinta inuu ogaado shardi ma aha leanna qofku haddii la yidhaaho meeqa wey sunnooyinka weesaqaadka waajibaadkiisana soo tiri makruuhaadkiisa soo tiri taasi shardi ma aha laakiin guud ahaan kor waa inuu ka og yahay weysadii la-aanteed in salaadu aysan ansixin guud ahaan kor waa inuu ka og yahay laakiin shardi ma aha in la yidhaaho qofka caamiga haddaadan soo tirin faraa'id ulwuduu iyo makruuhaadkii iyo sunnooyin weysaqaadku kaama ansaxay loolama jeedo taas fi ljumlati yaa loola jeeda tafaasiisha in la ogaado shardi ma aha wacamaa shay waalcilmu ogaal bifardiyatihi fardiyati alwuduu weysaqaadka waajibnimadiisa qofku waa inuu og yahay wa an laa yactaqida waa inuusan caqiidayn oo qofku uusan aaminin fardan waajib waa inuusan caqiidayn waajibkaas oo min furuudihi furuudi alwuduu weysaqaadka waajibaadkiisii ka mid a sunnatan sunno inuu yahay waa inuusan caqiidayn waxaa kaloo shardiga qofku waajibaadkii weysaqaadka waajib ka mid a waa inuusan u aaminin inuu yahay sunno marka fardan taasna waxaa loola jeedaa fardan mucayanan wa an laa yactaqida fardan mucayanan min furuudihi sunna waajib gaara waa inuusan qofku ka aaminin inuu yahay sunno maalan weysaqaadka waajibaadkiisa waxaa ka mid ahaa wejigii in la dhaqo hadduu qofku yidhaaho wejigaa dhaqidiisa u aamino inuu sunno yahay ma ansaxayo weysadiisii laakiin hadduu iska yidhaaho uun isagoon farad gaar ah farad gaara isagoon ula qasdin farad gaara isagoon ula qasdin ayuu wuxuu iska aaminay uun yacni weysaqaadka huwa yashtamil calaa furuud wa sunan weysaqaadka waajibna waa ku jiraa sunnooyinna waa ku jiraa farad gaara laakiin ulama jeedo sunnada wejigan ayaa maaragtaa sunnaa ulama jeedo gacantiia sunnaa ulama jeedo waxba un ku qasan waxbuu isku qasqasay markaasuu yihi qaarna waa waajib qaarna waa sunno farad gaarana farta kuma taagin waa ansixi qofkaa weysaqaadkiisii waa ansixi marba hadduusan farad gaara uusan ula jeedin fayasixu sharaxa wuxuu ku leeyahay waxaa ansaxaya wuduu'u waguslu man ictaqada qofkii aaminay weysadiisii iyo qubayskiisii waa ansixi ana jamiica madluubaatihi waxyaalaha laga dalbanayo o dhan furuud inay waajibaad yihiin kulli waxa laga rabo waajibu isku duuduubo aw amase bacdaha bacda almadluubaat fardun wa bacdaha bacda almadluubaatna sunna ama wuxuu yidhi waxyaalaha layga rabo markaan weyse qaadanaya ama aan qubaysanayo qaarna waa waajib qaarna waa sunna waa saxiix wey weysadiisa walam yaqsid mana ula qasdin bifardin mucayanin farad gaarana ulama qasdin annafliyata sunanimada sunanimadana waajib gaara ulama jeedo qofkaa weyse qaadkiisii waa ansixi wakadaa yuqaalu fi salaati wa naxwiha salaadda iyo wixii la midana saas oo kale laleeyahy qofku haddii la yidhaha salaadda duhurka bal kala sheeg sheeg waajibka iyo sunnada ma kala aqaan uu leeyahy laakiin waxaan ogahay salaadda duhurka waajib iyo sunno inay ka koobantay farad gaarana sunnanimo ulama jeedo oo faatixada akhrinteedii ayaa sunno ah ma dhahayo waa ansixi qofkaa salaaddiisi walmaa-u biyihiina waa shardi biyahaasoo addahuuru ee wax dahiridda badnaa biyo dahuura wax dahiri kara inuu qofku ku qubaysto oo uu ku weysaysto waa shardi biyuhu haddaysan dahuur ahayn weysadu ma ansaxayso wa dukhuulu lwaqti waqtiga geliddiisiina waa shardi lidaa'imi alxadathi yushtaradu shardigan waxaa loo shardiyaa lidaa'imi alxadathi qofka xadadkiisu uu daa'im yahay oo uu joogtada yahay qofka xadadkiisu uu joogtada yahay xadadka maxaa loola jeedaa bimacnaa waa naaqid min nawaaqid alwuduu naaqid min nawaaqid alwuduu waxyaalihii weysada jibin jiray mid ka mid ahaa iska socda wuxuu doonaba ha noqdo waxyaalihii weysada jibin jiray mid ka mid ahaa iska socda qofkaas waxaa shardiya in wakhtigii la gaaro qofkaasoo kale saacaddan oo kale uma sii weysayso qaadan karo maqhribkii maqhribkiiaan usii weyso qaadana ma ansaxayo qofku hadduu yahay daa'im alxadas walmuwaalaatu xirxiriirintiina waa shardi waxaa kaloo shardi ah qofku hadduu daa'im alxadath yahay oo naaqid min nawaaqid alwuduu ay ka socdaan inuu xirxiriiriyo weysadii shardiga maxaa baxay hadduu qofkii daa'imulxadadka ahaa wejiga uu iska mayro markuu wejigii mayro iska sheekaystay kabacdii uu gacmihii mayro ebro weysadii soo celiyaa la leeyahy ku soo celiyaa la leeyahy allah subxaana wa tacaala